luqadda soomaaliga waxay ka mid tahay luqadaha ugu xooga badan afrika marka loo eego tirada malaayiinta qof ee ku hadasha iyo dalalka looga hadla ee bariga afrika hase yeeshee dhowr jeer oo hore ayay qaramada midoobey iyo hay-ado kale oo xagga afafka ahi ay luqadda soomaaliga ku dareen luqadaha halista u geli kara in ay dabar go'aan qarniyada soo socda haddii aanan la dhowrin meelaha aadka looga dareemayo dayacaadda luqadda soomaaliga waxaa ka mid ah bulshooyinka soomaalida ee qurbaha kuwaas oo dhallinyaro badan aysan ku hadli karin ama in yar ay ka yaqaanaan afka hooyo haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa ahmiyadda luuqadda soomaaliga iyo sida loo xafidi karo mustaqbalka waxaa marti iigu ah mustafa cabdulaahi fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaaliga intaba ustaad mustafa waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a marka hore khubarada afafka waxa ay sheegaan in luqadaha ay dhashaan koraan oo ay dhintaan marka arintaasi ma sax baa haa waa luqaduhu way dhashaan way hana qaadaan way duqoobaan ama gaboobaan way jiradaan ama bukoodaan way dhintaan marka waa sidii noolihii oo kaleeto sababo kala duwan baa dilaya dabcan oo sababo kala duwan baa ku dhaca laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla markii cid ku hadasho o adeegsata la waayo markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay mararka qaarkood waxaa laga yaaba inay jirooyin ku dhacaan kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga tayadeeda hoos u dhiga dhaawac u geysto awoodeeda wiiqa marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ee aad loo yaqaan way badan yihin dabcan luqadaha dhintay laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mida luqadan luqadan laatiinka way dhimatay halkay luqad weyn oo waxyaabo badan lagu adeegsada ay ka ahayd waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaab luqadihii ka farcamida sida talyaaniga faransiiska isbaanishka bortuqiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto marka luqaduhu way dhintaan waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayey baa ka guura sababaha waxaa ka mid a inay dadkii ku hadlayey ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan sababo badan bay noqon kartaa sababahay dadku ugu wareegaan luqada kale laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaaba mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xidhiidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqadu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqadan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayay la xidhiidhaa marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkiioo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba uga wareegaan sababo kala duwan awgood waa gartay ustaad mustafa marka luqadda soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday in ay u baahan tahay in la daba qabto marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan
markii laisku markii la eego af soomaaliga waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo meel waa geyigan geeska africa oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay culeysyada ka jira waa culeysyo nooc gaar ah haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane midna waa qurbaha haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska africa oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa ah af soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen oo sideetamaadkii markii la joogo oo jamhuuriyaddii soomaaliya waxbarashada dugsiyada labayo tobanka sane ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af soomaaliga lafdhabar ka ahaa laakiin marka iminka la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af soomaaligu lafdhabarka ma aha kaalin buuranna kumale maada ahaan waa loo qaataa inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraanayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldaloolo badani ka muuqato dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan marka maadaama luqado kale ay ku baxaan taasi waxbarashadii kaalintii af soomaaliga uu ku lahaabay hoos u dhigtay waxaa lamida maamulkii luqado kale luqada ingiriisigo kale ee aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadadaa dambe waxbaa u kordhay af soomaaliga gaar ahaan dowla deegaanka soomaalida iyo jabuuti af soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada jabuuti sidii hore way sida soomaaliga iyo af canfariga labadaba saray usoo kacday dowla deegaanka soomaalidana dhinac af soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen laakiin calaa kulli xaal marka laisku duuduubo waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af soomaaliga geeska afrika haystaa waa dhinaca waxbarashada waxbarashada waxay qofka ka kaalmaynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah garyaqaanimada yani afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta dhinacyadaas oo dhan kuma filla barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas marka qurbaha la tago iyaga khatarta weyn ee haysata dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yaroo meel joogta laakiin waa bulshadii soomaaliyeed qiyaastii wax milyan ilaa laba milyan ah yani waa wax boqolkiiba toban ku dhow bulshadii soomaaliyeed baa geeska afrika ka baxday oo qurbaha joogta ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af soomaaliga laba marxalado marxaladda hore dadkii tegey af soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodii hooyuu ahaa luqada wadamaday tegeenna luqadii labaad bay u noqotay hadda ubadka meeshaa ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa u ah dalkaa kale joogaan afkiisii af soomaaliga oy jijebiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin afkii labaad buu usoo noqdaa ama aad buu u liitaa generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af soomaaliga oo ayna wax buuranay ka yaqaanaanba ayna jirin ay xusuustaanun inay in asalkoogu soomaali kasoo jeeday marka khatartu labada meel culeysyadu labada dhinac geeska africa iyo marka kale sidaasay kala yihiin waayahay waa mahadsan tahay ustaad mustafa dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aalo noo soo diray dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto magacaygu waa diyaas cumar yusuuf waxaan joogaa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed laba su-aalood ayaan weydiinayaa mustafa fayruus oo rabaa inuu iga jawaabo midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka soomaaliga haystaa way badan yihiin balse midda ugu darani waxay tahay in soddonkii sane lasoo dhaafay af soomaaligu uuna lahayn erey bixin sax ah soddonkaasana wixii dunida ku soo biiray oo teknolojiyaddu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna erey bixin ma leh deegaan welinamalena waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirta ereyga erey bixin midaysanina ayna jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo islamarkaana af soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah marka dad badani waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoosu dhaceeduna uu qeyb ka yahay marka labadaas su-aalood baan rabaa inuu iiga jawaabo khabiirku aad baan idiin salamamayaa nuur bukhaari iyo mustafa
waayahay waa dhegeystu aad buu u mahadsan yahay waa laba su-aalood oo qiimo luuna soo jeediyey tan hore ee erebixinta awaarun erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in ereye af soomaaliya loo heli karo marka ereyada qaarkood way iska baxaan badanaa warbaahinta bixisa dabadeed way iska hana qaadaan way dhici kartaa ereyadaas midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arrintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka xaggaa marka la eego an waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta ereybixinadu iyagaa isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeynna ereygu wuu iska soo baxaa waxoogaa yar ururin iyo habeyn iyo iskudubaridun bay u baahan yihiin laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa ereybixintii in badan oo ka mid ihi aan halkaa hay-adihii arrimaha ka shaqaynayey ama ay maqan yihiin ama ayna aad markaan meelahaas way jirtaa cilmi baadhista iyo ereybixinta hay-adihii ka shaqaynayey waana lagama maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado ereybixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in layska xil saaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baadhista iyo hay-adaha u xilsaaran arrintaa iska xil saaraan saasunbaa xala tan kale suugaanta ah dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqandhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan dhaqaale ee bulshada casriga waxaa ka mid a in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxaa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan ereyo cusub baa soo gelaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halkaa in sidii la rabay una yani in isbedel inuu ku dhacayo isbedel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halkaa marka la gaadho suugaantaa hore waa kayd maadaama ay kayd tahay aan laga maarmaynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo iyo iyo iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arrintaa la iska xil saaro haddii kale waa way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida nuur bukhaari ow adiga iyo doctor mustafa bolal aad baan idin salaamayaa su-aasha aan doctoorka weydiinaya waxay tahay af soomaaliga ma la odhan karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan electroniga ee lagu wada xidhiidho waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka electroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af soomaaliya intooda badanna luuqado qalaadun aynu ku naqaano haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa waxma idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af soomaali aa ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada brogramyada ku jiro oo dhan aynu af soomaali ahaan u bedelo kaa qorsha ma idinka yaalla mase la odhan karaa af soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhallinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma la odhan karaa waad mahadsantihin bahdas yawe
aad buu mahadsan yahay jaamac su-aasha uu soo jeediyey dabcan af soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qayb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan dijitaalka casrigan dijitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa ka mid a saxidda higaada waxaa ka mid a macnaynta ereyada waxaa ka mid a waxyaabo fara badan oo noocaas aho iyadoon meel dheerba lasii gaadhin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa ka mid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay ka mid tahay waxaan loo yaqaan halbeegaynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel e ahayd a aan kadhig qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxaa kale u baahan tahay luqadda si arrintan looga faa'iidaysto kombyuutarka in culumta qaarkood af soomaaligu uu leeyahay aad sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbebedeladiisa marka si applicationka combyuutarka ee loo samaynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af soomaaliga laga soo dhiraandhiriyaayo ay noqdaan kuwo wada qoran daraasadaha af soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybtaa standardizationka ama halbeegaynta iyo qaybtaa in lasii ballaadiyo daraasadda sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwo kaleba loo samayn karo marka isku dayo ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labadaa qodob een tilmaamay baa ka mid ah sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamaya ilaa tobaneyihii sane u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatadaa waa la tilmaamayey weli waxaa la laayahay cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo waa arrin u baahan hay-ado xarumo cilmi baadhiseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela waayo waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arrintaasa ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan marka halkaa baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halkaa ku dayacanna way jirtaa oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo baridda iyo barashada af soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaabaa halkaa ku dayacan waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud ugu horeyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka mustafa fayruus oo ka mid ah quburada afka soomaaliga iyo weriga nuur bukhaari khabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada haysata hadda iyo khataraha kusoo wajahanba af soomaaliga inkastoo hadda dhalinyarada oo kale ay af soomaaliga aysan aada u tixgelin oo afaf qalaad hadda ay aada u adeegsadaan ma lays oran karaa dhibaatadaas waxaa qeyb ka ah luuqadahan lagu baranayo jaamacadaha iyo iskuullada oo kale luuqada ingiliishka oo kale iyo luuqado kale luuqadahaas barashadooda ma lays oran karaa ayaa qeyb ka ah in af soomaaliga ay khatar soo wajahaan mana lays oran karaa dowladdii hadda kaalinteedii oo kale way gabto inkastoo hadda dalka aysan dowlad aada u awood badan dhan kasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin waana mahadsantihiin
aadan aad buu umahadsan yahay dabcan waa su-aal ku jirta oo ah dabcan horta markaynu ka hadlayno af soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodobba aan maanka gashanaa tan ugu horeysa markii aynu leenahay kaalinta af soomaaligu uu leeyahay waa in sare loo qaado macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la dirirno ama inaan ka saarno nolosheenna markaynu soomaali nahay tusaale ahaan af soomaaligu waa afkeennii hooye waynu u baahannahay afkeenna kale labaad aynu uga baahannahayna nolosheenna iyo diinta iyo dhinacyo badanna waa af carabiga afka kaleete aynu adeegsanno una baahannahay waa af ingiriisiga waxaa laga yaabaa marka soomaalida jabuuti la tago in halkaa ingiriiska uu faransiis u galo marka habkeenna nidaamkeenna waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalintii ku habboonayd uu siinayo ubadka soomaaliyeed in loo soo baro afafka af soomaaliga iyo carabiga iyo ingilishkaba midna midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhammaystirayay leeyihiin marka dhinacii af soomaaliga marka taa waa qodob qodobka kaloo labaadna waxa weyan adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalizationka in adduunyadao dhan isku wada furan tahay cidina intay meel gaara isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto marka haddii aan nidaamka waxbarashada ee soomaalida oo dhan haddii af soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan macnaheedu maaha in luqadihii kale ay kaa xidhmayaan idaacad haddaad furto luqadihii kalea ku jira haddaad baraha bulshada furto luqadihii kalea ku jira haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale marka luqadihii kaleeto iyaga isku kaa qasbaya oo markiiba meeshaad joogtidba kuuga imanaya marka halkaa tallaabada saxdii waxa weeyaanun in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af soomaali sidaasaa waxbarashada u fiican koritaanka ubadkana u fiican luqadiisu inay soo dhisanto adeegsigiisa luqadeed oo af soomaaligu kow ka yahay saasaa u fiican jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto ingilish ha noqoto carabi ha noqoto in labadaa loo kala qaybiyaan anuu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo dabcan sababtoo ah biicada inagu hareereysan aynu soomaalidu xidhiirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda carabina kama maarano ingilishna kama maarano haddaynu soomaali nahay marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo laakiin af soomaaligii kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin dadaal buu u baahan yahay dabcan lama dhalinyarada soo koraysa iyo dhalinyarada waxbarata iyo iyagu muugtay waxbarashada may samaynin waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan waxbarashaduna waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa oo haddii markuu qofku xafiiska tago looga inuu af ingiriisiga uu ku shaqeeyo wax ku qoro waxbarashadu waa inay af ingiriisi wax kusoo bartaa haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo noloshu waa wax iswada wata weeyaan marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado af soomaaligu waa inuu noqdo maado keliya ma ahee luqadda waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan jaamacaddana luqadda waxa lagu bartaa waa inay noqoto carabi ama ingilish kuliyaduhu siday u kala duwan yihiin laakiin markuu ardaygu ka soo baxayo dugsiga sare ardayga soomaaliga ahee labiyo toban sanno wax soo baranayay waa inuu yahay qof af soomaaliga si fiican oo xirfadaysan u adeegsan kara luqadda carabiga ku fiican ingilishkana ku fiican wayna ku filan tahay muddadaas marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isle ugu dambayntii mustafa sidee looga hortegi karaa dabargo ku dhaca af soomaaliga mustaqbalka sideese loogu hiili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba dabcan intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin mogtahay in luqadda dhaawac gaadho oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago daraasadani sida ay muujinayso arrimahay ku talinayso horena loogu taliyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxaan loo yaqaan documentationka af soomaaliga ereyuu ka kooban yahay marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badanoo ka mid a maskaxda lagu hayaa in yar baa qoran waa in qaamuuskii la geliyaa haddii kale way iska lumayaan xeerar bay luqadan adeegsataa naxwe iyo sarfi iyo kuwo la xidhiidha ah iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaabaa la odran karaa marka dhinaca waxaa la mida suugaantii iyo waxyaabihii kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weynoo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooye uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose sideedda sane ee ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af soomaali luqadaha kale luqad ahaan ha loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af soomaaliga taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada deegaanada soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan ayna noqonin go'aano lasoo saaro keliya ee ay noqdaan laakiin inay manhajkii loo baahnaana u diyaariyaan macalimiintii dhigi lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadihii guud ee hagayeyna ay u sameeyaan qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo baridda ubadka soomaaliyeed la barayo afkooda af soomaaligii la barayo agabkii ay u baahnaayeenna loo diyaarinayo fursadaha ay haystaanoo wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadkaa la baro afkoodii hooyana laga faa'iidaysto waxaan isleeyahay inahaas haddii dadaal fiican la geliyo waa kaalinta af soomaaligu uu ku leeyahay nolosheenuna saray u kacaysaa culeysyada jirana in ka mida waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kaleetana meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan karta ayay noqon kartaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mustafa cabdulaahi fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmibaare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaaliga ah waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo